wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo dowlada galmudug yaa faahfaahin ku biidi bandhiga tamarta iyo biyo oo dhowaan wasaaradii qobada doonta madalunyaweeba diiradda laga saaradoona walku-qobashada aqabado biilaanta iyo tamarta ku jarta galmudug iyo ina lahaka bandhika doono tiknolojiyada cusub saasaata una lahaka bandhika doona hababka cusub ee waaritaanka biyo iyo tamarta cabduqaadir shire warsame wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo galmudug ya sheegay in bandhigun yaha ku qeybgala doonan dhammaan daneeyaasha arrimo tamarta iyo iyo wasaarado bahwadaagta le wasaaradu ee maamul goboleedyada dowladda galmudug gaar ahaan wasaaradda tamarta iyo biyaha waxaa sharaf u ah in ay martigeliso bandhigga tamarta iyo biyaha oo lagu qaban doono shan iyo tobanka iyo lix iyo tobanka caasimadda dowlad goboleedka galmudug bandhigaas oo socon doona muddo laba maalmood ah dhammaan daneeyayaasha iyo maalgashadayaasha danaynaya tamarta iyo biyaha waxa ay wasaaradda tamarta iyo biyuhu ay fursad u siinaysaa in ay ku soo bandhigaan agabkooda haddii ay noqon leedahay xagga tamarta iyo xagga biyahaba bandhigaas oo socon doona muddo laba maalmood ah waxaa lagu soo dhoweynayaa cid walba oo danaynaysa in ay wax ka qabato tamarta iyo biyaha dowladda galmudug sidaas la-ajligeed wasaaradda tamarta iyo biyuhu waxay fursaddan uga faa'iidaysanaysaa dhammaan mar labaad daneeyayaasha iyo maalgashadayaasha ku howlan arrimaha tamarta iyo biyaha in ay kaga faa'iidaystaan islamarkaasna ay ku soo bandhigaan fursadahooda ganacsi waxa ay wasaaraddu gacmo furan ku soo dhoweynaysaa cid walba oo diyaar u ah waa markii ugu horreysay oo barnaamij noocan oo kale ah laga qabto dowladda galmudug islamarkaasna ay qabato wasaaradda tamarta iyo biyaha waxaan mar kale leenahay aniga oo ku hadlayo magaca wasaaradda guud ahaan dowladda galmudug gaar ahaan wasaaradda iyo tamarta iyo biyaha in cid walba oo danaynaysa barnaamijkan inay ku soo dhoweynayso gacmo furan albaabadun u furan yihiin muddada muddadaas labada maalmoodna ay tahay fursad qaali ah in laga wada faa'iidaysto intaas ayaan kusoo koobaya madalunya way baynagada doontay madal sanadle oo sanadkiiba mar la qobado doono wayna tan sanadkun la qobado doone tomishan ta bilahni eedan ee oktoobar